saaxiib yaal kusoo dhawaada warka habeennimo raadiyaha dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah boqortooyada sacuudiga ah uu ku dhawaaqday in maalintii biritaan la dhammaystirayo soddonka ramadaan guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka oo maanta xilka kala wareegay guddoomiyihii hore ee baarlamaankii tobanaad madaxtooyada soomaaliya oo sanadkii afraad ciidsiinaysaa carruurta ay ka geeridoon wariyaashii lagu dilay muqdisho madaxweyne farmaajo oo kulan qaatay guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo shir guddoomiye kulan loogu hadlayay adkeynta amniga dalka iyo taliyaha ciidanka xooga dalka oo maanta gaaray magaalada xudur ee gobolka bakool
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo sabtiha taarikhdan waxay ku beegan tahay soddonka abril laba kun laba iyo labaatan aan ku bilaawnay boqortooyda dalka sacuudi carabiya ayaa ah waxaa ah maqribkii macaawa ay ku dhawaaqday in markaa la dhammaystirayo soddonka bisha ramadaan boqortooyda sacuudiya war ka soo baxay ayaa la sheegay in bisha la waayey raadintii kadib ay sameeyeen khubrada ku taqasay caawa soddonka ramadaanna markaa dhankan abril la dhamaystiri doono sidaas darteedna bel la dhamaystiri doono soonka oo laga dhigi doono soddon maalmood islamarkaana ciiddu ay tahay maalinta bisha labada may ama isniinta haddii alla wadmo dhinaca kale dowladda federaalk ee soomaaliya weli dhankeeda war ma aysan kasoo saarin hase yeeshee dhinacyada kale ee wasaaradda waqaafta ee arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya ayaa ku howlan raadinta aragtidaha bisha markaa shawaal oo markaa ay sheegeen in cidcidda aragtana ay kusoo wargeliyaan si markaa bulshada ay ula wadaagaan gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya hasheen qaadir madoobe ayaa maanta si rasmi xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee baarlamaankii tobanaad maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kulan ka dhacay maanta xarunta villa hargeysa ee muqdisho abuukar dayax ayaa ka warmay
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa maanta kulankiisii ugu horreeyey shir guddoomiyey waxaana uu xilka kala wareegay guddoomiyihii hore ee baarlamaankii tobanaad ee muddada shanta sano ah shaqaynayey maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiye sheekh aadan madoobe oo kulanka ka hadlayay ayaa sheegay in ajandaha kulanka maanta keliya uu yahay xil wareejin xilka guddoomiyaha golaha shacabka islamarkaana wixii ajandaa iyo shaqooyin kale ah ay dib isugu soo noqon doonaan mudanayaasha baarlamaanka gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa fasaxay munaasabadda ciidda awgeed waxaana uu tilmaamay kalfadhiga baarlamaanka in la isugu imaan doono afarta bisha meey ee soo socota si loo ambaqaado shaqooyinka horyaalla golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya sheekh aadan madoobe oo sii hadlayay waxa uu sheegay in koox gaara uusan matelayn laakiin uu yahay guddoomiyaha baarlamaanka rasmiga ee soomaaliyeed islamarkaana wixii qaladaada ee jira la sixi doono ciidda kadib
kasto arrin oo u baahan inaan saxno markaan isku soo noqono ayay ka ballaaban doontaa annagu hadduu ilaahay yidhaahdo waxyaala yareer inay jiraan waa lanoo sheegay arrimaah sideedii annagu haddaan nahay guddoonka golaha shacbiga ma nihin dad tiim gaar ah u cilaamo saaran baarlamaanka golaha shacbiga yaan maaragtay annagu mas-uul u nahay horeyn waa u ballanqaadnay waa waajibaadka dastuuriga ana saaran si kalsoono leh daacadnimo ah ilaahay dartiisa baan wada shaqayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo wax kaston waajibaadkeena dastuurigan hadduu ilaahay yidhaahdo si dastuurka shuruucda dalka waafaqsan baan u gudan doonaa si madax banaana horeyna markii maaragtay khudbooyinka ku jireen waa sheegnay haddana insha allahu dad isbabedelayo ama koox gaara la safan doono ma noqonayno waxaan kalaan rabaa inaan idin sheego idinkoo raalli ah maanta warkama idinku fogeynaayo maadaama hataa gole guddoomiye ku-hogeynadeena hataa soo fadhiisin oo brotocoolkaas yar aan ku dhex jirno ajandahan uu ku kooban yahay keliya hilwareejinta waxaan isku soo noqon doonaa haddii aad la idno bisha afarteeda abukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
mahadsanid abukar dayax madaxtooyada villa soomaaliya ayaa sanadkii afraad ciideyneysa ama markaa ciid markaa ugadeysa caruurtii ka geeroodeen wariyaashii lagu dilay magaalada muqdisho faadimo cabdiqaadir xasan ayaa faahfaahineysa
waxaa u mahad celinaa dadkan taakuleynta fiican siinaya ilmaha agoonta ah ilmaha agoonta ah waa weriyaasha oo ilmaha agoonta dhaleen si looga farxiyo loona daraysiiyo inay heystaan garab iyo gaashaan buuxa ayaa halkan waxaa deeq codsiin ah loogu qaybinaya caruurta agoonta ah oo ay ka geeriyoodeen wariyaashii siyaabaha kala duwan loogu dilay muqdisho deeqdan oo sanadkiiba mar la siiya caruurtan ayaa sanadkan noqonaysa sanadkii afaraad oo ay bixiso villa soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha halka deeqdan lagu bixinayo goobjoog waxaa ka ahaa qaar ka mid a madaxda warbaahinta madaxa bannaan iyo xubno mas-uuliyiin ah kana socday villa soomaaliya xasan cali geese oo agaasimaha guud ee warbaahinta dalsan ugu horeyn saxaafadda ayuu la hadlay isagoona aqriyay liiska wariyaashii la dilay xasan subayr xasan cismaan fantastic cabdiraxmaan yaasiin xasan kuuriya cabdixareed cismaan cali nuur sayid warsan baruushaani ibraahim sujuu bashiir nuur geeddi maxamed ibraahim raage maxamed nuxurkey yuusuf kaynaan maxamed ibraahim gaabow cabduqaadir jiirow sharmaake faarax xasan sahal axmed shariif gacal cabdulle cabdirasaaq qoslaaye xasan yuusuf absuge hinda xaaji maxamed liibaan cali nuur cumar ducaysane fardoole saciid yuusuf timacadde cabdisalaan xiis axmed xuseen cadow iyo allah una xamado dhammaantooda ee cabdicasiis maxamuud guleed afrika mawliid maxamed sabriye abwaan guuro isnaha maamulka warbaahinta kulmiye waxa uu sheegay in mar kasta ay sidan u garab taagan yihiin carruurtan sanadkii afaraad goobjoog u nahay xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya ee uu ciidsiinaya warbaahinta soomaaliyeed wariyaashii haddii alla ku roon yahay ayagoo u shaqaynaya ummadooda ku naf waayey intooda badan ee caruurtoodii sagaal iyo labaatan qoys iyo caruurtoo ah sagaashan iyo laba qof waxaan leenahay ummaddeenna rafaadsan oo danyarta ah oo liidata cid kastoo u dadaasha allow labada daarood raxmadaada ugu deeq cabdulaahi xirse sidoo kale waa agaasimaha tv-ga universal wariyaasha kale ee ku sugan gudaha iyo dibadda ayuu faray inay iska warqabaan soona xasuustaan saaxiibadooda geeriyooday awlaaddii ay ka tageen inaan xasuusanno walaalkii naga baxay inaan xasuusanno kii dila inaan la hilmaamay inaan xasuusanno awlaaddii ay ka tageen inaan u nahay annaga aabbayaal iyo adeeryaal iyo walaale inaan u nahay oo u taagannahay waxaan rabaa inaan farriin u diro baxdeenna saxaafadda ee caalamka iyo gudaha intaba joogto siday isugu xiran yihiin inay usii laba jibaaraan sanadkii hore markaannu saan u ciidsiinnay gabdho qurbaha jooga oo walaalaheen ah ayaa ilmihii agoonta lacag u soo diray oo ugu soo hagaajiyay walaalkeen abwaanguure waxayna tusaysaa jawaabaha aad ka bixinaysaan fariimaha aan dirayno ugu dambeyn hadalka waxaa qaatay madaxa xiriirka warbaahinta ee xafiiska madaxweynaha cabdirasaaq balaag bahda saxaafadda fariintuu cabdulaahi u diroo kalean u diraya oo ah bilowgan iyo hawshan iskudayga ah waa laga yaabaa inay dhantaalan tahay waa laga yaabaa in sidii la rabay aysan u qabsoomin waa laga yaabaa in baahi la rabay in la daboolo aysan dabooli karin laakiin waxaa muhiim ah in qalbigaas wanaagsan aan la imaanay maaragtay inta la fiiriyo cid walba ee ra'yi ama talo ama tusaale ama waxtar ku darsan karta in caruurtaasi lagu xisaabtamo inay yihiin caruurteennii inay yihiin caruur saaxiibadii maaragtay qaaliga ah ee naga geeriyooday caruurtoodii xasuus gaara iyo mudnaan gooniya inay nagu leeyihiin faatimo cabduqaadir raadi ay tvga dalsan muqdisho
waxaad degeysanaysaan warka habeennimo dalsan muqdisho somaaliya oo idinkaga maanaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajan wuxuu uu maanta xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ku qaabilay guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan madoobe oo maanta kulankii ugu horreeyay shir guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka kulan soo dhaweyn ahaa kula qaatay guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ee sheekh aadan maxamed nuur madoobe madaxweynaha ayaana ugu mahadceliyay guddoomiyaha iyo dhammaanba guddoonka gale ee golaha shacabka baarlamaanka gudagalka waajibaadkooda dastuuriga ee ku aadan hogaaminta golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad isag oo bogaadiyey guddoonkii hore ee golaha shacabka sidii xilkasnimada lahayd ay u guteen waajibaadkoodii iyo shaqooyinkii muhiimka ahaa ay ku guuleyseen baarlamaankii tobanaad dhankiisa guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe ayaa madaxweynaha soomaaliya u mahadceliyay kulankan iyo soo dhaweynta diran sidoo kale madaxweynaha ayaa markaas guddoonka cusub alla ugu baryay inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo doortay una waafajiyo danta dalka dadka iyo diinta dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaal taliyaha ciidanka xoogga dalka genaraal odawa yuusuf raagi ayaa ah maanta waxa uu gaaray degmada bakool ee markaas aan raadaya saaxiibayaal halkaas aan ku celiyo taliyaha ciidanka xoogga dalka genaraal odawa yuusuf raagi iyo wafdi hogaaminayo ayaa gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool halkaas oo kulan kula qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaaladaasi taliyo odawaa yuusuf raagi iyo wafdiga la socday ayaa markaas waxa ay kulan muhiima la qaateen saraakiisha ku sugan magaalada bakool ee xarunta gobolka magaalada markaas xudur ee xarunta gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeedda soomaaliya halkaas oo ciidamada xoogga ay ku sugan yihiin howlgallo kala duwanna ay ka wadaan taliyaha ayaa waxaa kusoo dhaweeyay halkaas taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna qaybtooda gobolka bakool waxa uuna sheegay in sababta uu tegay ay hubinta ay tahay shaqada ciidanka taliyoodwaha ayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka ku amray inay bilaabaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka sidoo kalena al-shabaab loogu saarayo deegaanada ay kaga sug yihiin gobolka bakool jenaraal odwad yuusuf raagi ayaa waxa uu sidoo kale taliyaha kulanka ama taliyaasha kulanka uu la qaatay saraakiisha ciidanka admis ee kusugan gobolkaasi bakool ku dardaarmay ama kula dardaarmay inay xaqiijeen ammaanka gobolka islamarkaana ay si weyn ay meel ugu soo jeesaan la dagaalanka al-shabaab halkaasi ee ku sugan qeybo badan gobolkaasina markaa jooga sida saraakiisha farana in markaa howlgallo culus oo ka dhan al-shabaab halkaas laga bilaabo guudahaana saaxiibyaal warkii habeenimaad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho waa nagintaa cidduu saaga waxay dib u heli kartaa boog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeennimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel